Kulankan oo ka dhacay degmada Waaciya ayaa ahaa mid bulshada deegaanka, maamulka degmada iyo wasiiro ka tirsan maamulka Puntland ay kaga tashanayeen sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha deegaanka. Waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada, ururada bulshada rayidka, wasiiro iyo madax ka socodka maamulka Puntland. Gudoomiyaha degmada Waaciya Axmed Xasan Barre ayaa ka warramaya ujeedka kulankan.
Een ujeedka kulankeena kan waa anagoo mar walba rabnay inaanu bulshada la kulanno haddii boqolka maalmood ay noo dhacday si aan ula wadaagno wixii noo qabsoomay boqolka maalmood een una dhagaysanno bulshada qaybaheeda kala duwan taladooda iyo aragtidoodan u dhagaysanno een sidoo kale waxaanu dhagaysanaynaa iyagana qorshahooda een golaha een xukuumadda iyo golaha een baarlamaanka ee raggeena kala jooga ee matalaadeena haysta iyagana waxaan dhagaysanaynaa haddii aalaydmo qorshahooda wixii farriinana waa faraynaa haddii laydin Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyay kulanka, iyagoo sheegay in la badiyo kulamada noocan oo kale ah.
waa dhiirigelin ididiilayna tusinaysaa waxayna tusinaysaa mar haddii boqolkii beri laysu imanayo oo wixii la qorsheeyey iyo wixii qabsoomay iyo waxa dhexda looga jiro iyo waxa la rabo in la qabso aan laisla wadaagayno waxaa muuqata ididiilo iyo waa cusub inuu inoo baryahay
Ee, qodobkii ahaa oo maaragtay guddoomiyuhu wuxuu inoo soo bandhigay ee, waxqabad wuxuu inoo soo bandhigay balaan Een, qofku haddii uu rabo inuu guulaysto ee, waxa kow shardiga koowaad waxa weeye inuu qofkaasi balaan leeyahay oo balaan hagaya uu leeyahay
ilaahayna waxaan ka baryaynaa mar haddaynu midaysannahay inaynu gaari doonno intaa uu guddoomiyuhu sheegay iyo ka badanba Kulankan ayaa wax badan ka bedeli doona horumarintii wax ka qabadka arrimaha muhiimka u ah bulshada.